mid midoobe shirka uga socda hogaamiyayaasha dalalka caalamka ayaa sanadkan waxaa shir si gaar ah looga hadlay arrimaha bini-aadanimada iyo abaarihii dhowaan ka dhacay soomaaliya iyo guud ahaanba dalalka kale ee deriska la ah soomaaliya waxaa koox fanaaniin iyo jilayaal isugu jira oo la magac baxay love army ay soo bandhigeen dhibaatadii abaaraha waxaana kulankaasi oo uu goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka iyo sidoo kale saraakiil ka socotay xarunta bill and melina gate foundation ra-iisul wasaaraha canada iyo madax kaleba lagu soo bandhigay deeq lacageed oo gaaraysay hal milyan oo dollar oo loogu talagalay dadka soomaalida ah ay saameeyeen abaaraha deeqdaasi ayaa intii uu fadhiga socday waxaa loo diray ilaa iyo toban kun ilaa iyo soomaali fara badan waxaana qofkiiba uu helay kun dollar oo la siiyey dadkaasi soomaalida ka qayb gashana waxaa ka mid ahaa cabdirashiid dahabshiil oo khadka telefoonka magaalada new york ugu waramay wariyaheena saare cabdi axmed
sahre walaal sida aad u sheegtay imika waxaan kaala hadlayaa magaalada new york ee dalka maraykantaalla waxaa jiray shir ka dhacay maanta oo kusoo gabagaboomay goor dhoweyd oo saacad iminka ay ka ayna dhaaftay waktiga saacadda new york oo la odhan karo dhulka soomaaliyana waa subaxnimo hore waxaa halkaa ka dhacay shirar ballaaran oo ganacsato iyo dad afrika ka yimina ay ka qayb qaateen madax hore oo iyo kuwo imika wadamo adduunka maamulaana ay joogeen sida ra-iisul wasaaraha canada iyo madaxweynihii hore maraykanka obama oo isna khudbad dheer ka jeediyey halkaa xafladaasaanu ka qayb qaadanay haddaanu nahay dahabshiil iyo dadkii kale ee kasoo qayb qaatayba waxay ahayd goob uu bill gates oo ninkaa ragga ugu waa ugu waaweyn adduunka ugu taajirsan lagu tilmaami karay isaga xaasiisu foundation ay sameeyeen oo ay a ay arrimo samafala ka shaqeeyaan lag lagaga hadlay waa gartay marka waxaa nagu maqaalaa in dhalinyaradii dadka isugu jiray caanka ah maraykanka iyo waddamo kala gedisan ee loof army la baxay ee dadka soomaaliya meelo kala gedisan dhulka soomaalida oo dhan joogay gaarsiinaya xilliga abaaraha ee gurmadka in loogu deeqay hal milyan oo dollar marka bal iga waran taasna sharaxaad iga sii walaal sahra lacagta horta runtii dadka soomaaliyeed baa loogu deeqay ee iyaga looguma deeqin laakiin iyagu waxay ka shaqeeyeen sidii ay u muujin lahaayeen abaarihii dhulka soomaalida ka dhacay iyaga iyo oo iyagoo ah love army ururka dhalinyaro ah oo oo dadka adduunka ugu caansan qaar kamid ay ku jiraan oo dhalinyaro ah oo dhulka soomaalida muddo dheer tegaya ku noqnoqonaya iyo hay-adda a r c waxay muujiyeen abaaruhu inay dad badan soomaaliyeed kala duwan jooga ay saameyn badan ku yeeshay waxay markaa keentay tafiga taasi in madaxdii meesha joogtay iyo bill gate iyo xaaskiisa bill gate ay yidhaahdaan ama laga codsado in lacag isla caawaba la yidhaahdo mobiladooda iyo dahab dahabshil iyo somtel ha lagu shubo oo iyadoo xafladii la fadhiyo madaxdiina ay daawanayso la la markiiba isla second kun qof oo dhulka soomaalida kala joogo abaaruhu ay saameeyeen qof walba kun dollar accounkiisi io dahab iyo somtel loogu shubay oo isla markaaba laga daawanaya kamarada iyagoo lacagtii ay ugu dhacayso mobilkoodii ama io dahab ay ugu dhacayso waa gartay marka daqiiqadaas aad joogteen soomaaliyana saq dhexe xilliga geeska afrikana ay ahayd dabcan ayaa qof walba oo dadkaasi kamida kunka qof min kun dollar ay ugu dhacday jeebkooda qof walba markaa qaar ka mid a waxay muujinaysaa sida maanta ay technologygu ama internetku ama qalabka ay inteliya idahab ay isticmaalayaan uu yahay mid u suurto gelinaya in caalamku ay markiiba halkaa ka daawan karayaan dadkii qaar badan ayaa kamaradahooda laga daawanaya iyadoo ay mobilkoodii ay lacagta ay ku dhacayso oo madaxdaas bill gate iyo madaxda kale siyaasiyiinta ahina ay u arkeen waxyaalaha technologyga ah marka waxay muujinaysaa sida ay doonayaan caalamku ama ganacsada waaweyni inay dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu gaadheen ama abaaruhu ay gaadheen inay qeyb wixii la qaban karayaan ay la qabtaan iyo sida technologyga maanta casriga ahi ay haddii laga shaqeeyo ay dadka qaar u fududaynayso inay lacag deg dega ku helaan ama idahab ku helaan ama somtel oo markiiba ay account-kooda ugu dhacdo waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dadkan kunka qofa xaggee ayay joogaan ma meelo kala gedisan ay joogaan maxaase lagu doorta ayaga dad dabcan malaayiin dada ayaa ku barakacay abaarihii marka ayaga si gaara mase waxay iska ahayd un intay gaarta ha loogu shubo waxay walaal dadkani waa su-aal muhiima dadkani waxay ahaayeen dad muddo lasoo xulay oo dad dhibaataysan oo love army hay-addan kuu sheegay ama dhalinyaradan kuu sheegay iyo a r c ba ay muddo ka shaqaynayeen meelaha ay joogaan oo dad ay hubiyeen inay dad abaaruhu ay saameeyeen ay yihiin islamarkaana ay muddada ay ka shaqaynayeen marka ay hubiyeen ay ku qanceen inay dadkaasi yihiin dad u baahan in la caawiyo sidaa awgeed bay ula soo xidhiidheen i dahab iyo samtel iyo dahabshiil oo ay yidhahdeen waxaanu doonaynaa kunkaa qof in kun doolar qof walba la siiyo markii ay ballanqaadkii ka heleen ninkaa taajirkaa ee bill gate iyo melinda gate na ay yidhahaan lacagtii waanu bixinaynaa iyagoo la kaashanaya dahabshiil ayay noqotay in lacagtii markaa si toos ah saaka subaxnimada markay tahay dhulka soomaalida ay qof walba kunkaa qof accountkooda ay ugu dhaceen oo ay lacagtoodii heleen iyagoo xafladan ay fadhiyeen dadka madaxda ah ee isku jira ganacsato dad africa ka yimid iyo madaxweynihii hore oo sida xafladda ka hadlay barack obama iyo ra-iisul wasaaraha canada waa gartay intaasi haatan lagu deeqay ma ahane ma jirta waxyaabo kaloo ballanqaadyo ah oo la sameeyey oo intii aad maaragtay shirka joogtay aada maqlaysa runtii shirkani sahara mu ahayn mid soomaalido keliya ku saabsan waxa weya saad la socotid bill gate iyo melilla gate foundation waxay qabtaan xaflado waaweyn oo arrimaha maaragtay caalamka soo koraya ay ku caawiyaan sida maaragtay cudurrada sida t b-ga ama malariada ama cudurrada kale ee afrika ka dhaca wadamo badan oo africa iyo wadamada asiana waxay geliyaan maaragtay deeq bay ku bixiyeen inta badan idaacadaad waa dad badan bay ka maqlaan iyagoo ama nigeria ama kenya ama india meelaha tegaya marka dad badan oo caalamka oo dhan ayay isugu yimid dadkaasoo loogu yeeday dadka shirka joogay oo dhan dadka adduunka qayb qaata ee wax bed isbedelka ku sameeya dhammaan dadka xafladda joogay waxay dad lagu doortay inay adduunka ay isbedel ka sameeyaan ama ha noqoto xag ganacsi ama ha noqoto xagga maaragtay technologiga ama ha noqoto xagga arrimaha samafalka ama ha noqoto arrimaha dumarka ama ha noqoto arrimaha dhalinyarada ama ha noqoto arrimaha qaxoontiga dhammaan dadkii xafladaas la keenay waxa dad lasoo xulay oo muddo dheer lasoo laga soo shaqaynayay haddaanu dahabshiil lahayn oo ku faraxsanayaan dalkaa ka mid ahayn madaxa shirkadda dahabshiil cabdirashiid